Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka qayb galay munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Kismaayo isla markaana hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland ay qoysas barakacayaal ah ku guddoonsiineysay konton guri oo dhisan. Guryaha lagu wareejiyay qoysaskan ayaa qayb ka ah mashruuca Halka Waara kaasi oo lagu caawinayo barakacayaasha. Guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka Jubbaland Mudane Cali Aadan ayaa faahfaahin ka bixiyay guryaha ay ku wareejiyeen qoysaskan.
Madaxweyne maanta waxaan u fadhinaa xaflad bixin konton guri oo ay noogu deeqday hay'adda la yiraahdo Gift Givers oo hay'ad runtii muddo aan soo wada shaqaynaynay sharaf weynna naga mudan meelo badanna inaan ku sheegno magacooda uguna mahadcelinno dhibaatooyinkii fatahaadyada markii ugu darneed oo dadkeena ugu dhibaataysnaa hay-addan waxay noo barbar istaagtay si aan caadi ahayn haddana konton guri oo ka kooban min laba qol iyodoodii iyo musushoodii ayay diyaar noola yihiin maanta waxaan u marka kontonkii guri inaan bixinno waxaan ka yaro cudur daaranayaa arrintan waxay nagu ahayd shoti bay nagu ahayd waxaan rajaynayaa boqolkii qof ee la filaya inay wax naga maqanaadaan marka bacdama aanan waqti haynin hawshii baan guda gelayn waxaan u arkaynaa sidaan sida ugu cadaaay doktoorku waa ii yimid wuxuu yidhi konton baan hayaa boqol baad waana baktiya nasiib nin walba gacantu gashan wixii ilaahay u alfay buu qaadanayaa Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa u mahadceliyay mas'uuliyiinta hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland sida markasta ay u caawiso danyarta.
qiimo weyn ugu fadhida siduu guddoomiyahaba sheegay bulshada reer jubbaland waxaa aniga sharaf gooni ii ah kadib markii aannu ogaannay waxqabadka hay-addan ee ka wadda caalamka iyo qaabka dadkan muxsiniinta oo ilaahay wax siiyey ay ummadda bini'aadamka u gargaarayaan oo caalamka oo dhan gacan ka siinayo soomaaliyana ka howlgelaysa ilaa xaafuun iyo deegaanno fara badan kadib codsi anigaan u qoray oo ilaahay haleeshiiyey nooga soo jawaabtay jubbalandna ku soo degtay intay deegaanka ku soo biirtayna wax weyn oo lagu xasuusan kara ka qabatay hadday ahaan lahayd xilligan ramadaanka hadday ahaan lahayd dadka masaakiinta iyo agoonta oo waxaa cajiibka ay tahay hay-adaha kale oo caalamka dadka marun bay wax siiyaane hay-addani ciddii ay wax tarayso inay gacanta ku qabato qoysaska la gaarsiiyey guryaha la dhisay ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ay baahi badan u qabeen